degmada galaadi oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya ayaa waxaa laga soo sheegayaa in maamulka itoobiya ka dhisatay halkaasi uu bilaabay inuu xoog kaga hadashiiyo odayaasha deegaanka si loo qariyo dhibaatooyinka ka dhacaya dhulkaas degmada oo ay ku jireen dhibaatooyin badan oo ay ka mid yihiin caburinta dadka ayaa sababtay inay kacaan dhallinyarada magaalada ayna iska dulqaadaan maamulka gumaysiga ku haysta intaasi kadib waxa uu maamulka degmada ee taabacsan xabashida itoobiya bilaabay inuu aruuriyo odayaasha degmada si ay uga hadashiiyaan una sheegaan in aysan wax dhibaatooyin ah ka jirin magaalada qaarkoodna ayba taageersan yihiin maamulka sida uu sheegay muuse jibriil oo ka mid ah dhallinyarada geladi ee dhulka soomaali galbeed waa run degmada galbeed crisis baa ka jiray musuq baa dhibaato fara badan baa ka jirtay waxaa ka jiray khasab iyo caburin oo dadka la caburinayo intaasba horey baanu uga soo hadalnay dayac horumarinta iyo waaxa horumarinta haystay oo ragaadiyey muddo fara badan hadda waxaa soo kordha maadaama kii kacay oo dhalinyaradii kacday waxaa soo kordhay waxa weeye odayaashii in xoog lagu soo saaro meelo cidlaa oo aan wax wadaahu ka jirin oo wax horumarku ka socon in la geeyo oo la yidhaahda ka hadla oo fideoya laga duubo taasa hadda soo korortay si guud haddaan soo koobo dhibaatadu waxay ka taagan tahay oo afartaa oday warna difaaca oo annaga waxa aanu samaynay qariya hadda xaaladdu maraysaa oo camera lala daba taagan yahay oo dhallinyaradii la rabaa in lagu abiyuuso oo afka lagu qabto oo la yidhaahdo odayaashii degmadaa hadlay odayaashii degmadaa ammaanay maamulkii odayaashii degmadaa horumarka ka sheekaynaya wadadii hore oo lacagteeda oo guryo lagu dhistay oo tay baa dadka caqligood lagu ciyaaraya oo waxaa laleeyahay mid cusub baanu dhixna ma nihin baan ku leeha ma nihin dad caqligood lagu ciyaari karo ma nihin dad aad meel kale u jihayn kartaan waanu idin aragnaa tilaabooyinka yagii iyo waxyaabihii aanu qoranay inaanu idinka tilaabo qaadnana waanu gudbisanay kana hari mayno maamulkan oo taabacsan dowladda xabashida itoobiya ayaa wado olole uu ku doonaya inuu ku qariyo dhibaatada faraha badan oo ku haya bulshada arrintan ayaa sababtay inay ka hadlaan dhallinyarada magaalada iyadoona looga cagajuglaynay ciddii ka hadasha dhibaatada inay xabsi u taxaabi doonaan